gudaha magaalada kismaayo waxaa ka socdo dhismaha waddooyin cusub oo laamiye ah kuwa hore ayaa loo soo gebagabeeyey sidoo kale waxaa dhinac socdo waddooyin dib loo furayo oo ay gacanta ku hayso maamulka degmada kismaayo iyo guddoomiyaasha xaafadaha degmada kismaayo waddooyinka la furaya ayaa ahaa waayadii horeeto kuwa ay iska dhisteen qaar ka mida bulshada magaalada kismaayo maadaama wakhtigii dadkaasi ay dhisanayeen dalka uu ku jiray marxalad burbur ah iyo dowlad la'aan taasoo sabab u ahayd in qof walba uu iska dhisto meel wadda ah iyo meelaan wadda ahayn maamulka degmada kismaayo oo uu hogaaminaya guddoomiyaha degmada kismaayo oo uu helinayo xogayaha dowladda hoose iyo weliba qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadahu waxa ay mar walba kormeer ku sameeyaan goobaha laga bannaynayo waddooyinka sida waddada ay ka mid tahay waddada ceel minashibiya oo ah mid ka mida waddooyinka caanka kismaayo maamulka dowladda hoosena waxay ku hoolan yihiin bannaynta waddadaas iyo waddooyin kale haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa bulshada magaalada kismaayo ugu baaqay inay ka qayb noqdaan dib u furidda waddooyinkii xirmay iyagoona uga mahad celiyey bulshada kaalinta ay ka qaadanayaan in waddooyinkaasi dib loo furo maamulka degmadana ay kala shaqeeyaan fulinta howshaasi waxaannu joognaa waddadii celmunashibiyo loo aqoon jiray waddadaas oo ahayd ka mid ahayd waddooyinkii dowladdii xilligii kacaankii furnaa ee dowladdii soomaaliya ay laakiin rayidka ahayd kadibna goortii dalku burburay dib loo degey oo la gooyey waddadii waa badnaynay haddana qashinkaan ka qaadaynaa waxaan u mahad celinayaa dadkii shacabka ahaa oo gartay khaladkii ka dhacay inay dib u hagaajiyaan oo ka qayb qaadanaya waddooyinka maxaa ahda waddada in la furo horey waxaynu uga wada hadallay oo shacabka reer kismaayo ood u sheegnay in la furi doono dhammaan waddooyinkii dowladdii hore ka tageen waana dhowrkii waddadii afraad weeye wuuna socon doontaa ilaa inta ay ka dhammaan doonto wadda xirnayd waana mahadsantihiin shacabkana waxaan leeyahay aynu ka qayb qaadanno horumarka magaalada waddooyinka aannu furno aynu samayno kismaayo cusub wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu si kastaba ha ahaatee waddooyinka maamulka degmada kismaayo uu gacanta ku haya ee dib loo furayo waxa ay kaalin weyn ka qaadan doontaa bilicda isu socodka gaadiidka iyo dadka gudaha magaalada kismaayo